bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban aculbaal
mar kale habeen wanaagsan ayaanu howdidii kalenahay khiyaartaana dhegaysataa ee caawa waa habeennimo markaasi tallaadaah arbacana ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha afaraad ee abriil sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadaanu caawa ku soo qaadi doono barnaamijkeenna waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta daafuray dhaqangalka heshiiska soomaaliya iyo turkiga haddaba muxuu yahay heshiiska kani qaab nuuce ah yeese dowladda federaalk ee soomaaliya maantay u daafurtay waxaan idiin soo gudbin doonaa warar iyo macluumaad arrintaasi ku aadan dekedda muqdisho uu soo cagdhigtay markab dagaal oo loogu talagalay ilaalinta xeebaha soomaaliya kaasi oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee turkiga oo maraakiib kale oo horle u soo dirayo xeebaha soomaaliya waxaan idinla wadaagi doonaa warar iyo macluumaad arrintaasi ku aadan wasiirka difaaca ee soomaaliya oo faahfaahin dhammaystiran ka bixiyey munaasabaddii maanta ka dhacday gudaha dekedda muqdisho macluumaadyada kalen oo caawa idiin soo gudbin doono wareeggan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barro maanta goobjoog ka ahaa heshiis ay si wadajira u gaareen shirkadaha korontada islamarkaasina ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee hordhigay dalab ah in goobaha cibaadada oo ay masaajidda iyo dugsi qur-aanka ugu horeeyaan ay siiyaan adeeg koronto oo lacag la'aan ah waxaan idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo si adag sidoo kale kala hadlay shirkadaha korontada ee dalka qiimaha sare ee korontada iyo arrimo kale macluumaadyada kalena caawiya idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhana al-shabaab ee sida xooliga ah u socanayo waxaan idiin soo gudbin doonaa magaalada buulo burde ee soomaaliya uu kula hadlay cutube ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya barnaamijkeenna ayaad ku dhegaysan doontaan haddii rabi laga helo isla midow xeebaan idinla wadaagi doono barnaamijkeennana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii iyo macluumaadkii ugu dambeeyey ehelada nin dhallinyaro ah oo ka mid ah dhallinyarada kaxaysa mootabajaajta oo la dilay isaga oo isku diyaarinayay munaasabadda guurkiisa iyo eheladaas oo dalbaday cadaalad inay helaan waan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a eheladaas oo dalsan la hadlay sida mida waxyaabahaan idiin soo gudbin doono barnaamijkeenna qayb ka noqon doono waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo saartay degniino ku aadan fatahaadyo la filayo inay ka dhacaan isbuucan qaybo ka mid a gobollada soomaaliya waan idiin soo gudbin doonaa macluumaadyadaasi wixii nagu soo kordha ayaad dhegaysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho mar mar kale habee wacan u wanaagsanayona hodadii kalenahay akhyaartan dhegaysataan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kuw iyo sagaashan dhibic shan megahertes fmkaasu ay si toosa nagaga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale famkuu gaaro qeybaha ugu horeeya ee wareegga wararka dalsan ayaanu gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta daah furay dhaqangalka heshiis soomaaliya iyo turkigu ay wada galeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay weheliyaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee danjiraha dowladda turkiga ayaa si wada jira kaga qayb galay dusha sare markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada difaaca ee turkiga munaasabad ku saabsan dhaqangelinta heshiis iskaashi oo dhinaca difaaca ah oo ay horey u wada gaareen labada dowladood madaxweynaha soomaaliya oo halkaasi ka hadla ayaa xusay taariikhda faca weyn ee ka dhexaysa turkiga iyo soomaaliya gaar ahaan doorka wanaagsan oo ay ka qaataan dowladhiska soomaaliya ee dhinacyada oo ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo sida mugga leh oo ay u garab istaagan yihiin dadka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba sidoo kale ee, sh- marka munaasabaddan ayaa ahayd mid lagu dhaqangelinayay heshiiskan oo suuro gelinaya in ciidamada ee, badda ee turkigu ay awood u yeeshaan inay ee, keligood ay sugaan difaaca marka la eego ee, xeebaha soomaaliya oo ay ka difaacaan ee, kalluumaysiga sharci darada ah burcadbadeeda iyo sumeynta ee, la sumeeyo ee, badda soomaaliya oo la aaminsan yahay in maraakiib shisheeye ay waxyaabo sumaysan ay ku daadiyaan haddaba ee, waxaa faahfaahin ka bixiyey marka hore heshiiskan iyo waxa uu ku qotomo wasiirka difaaca ee soomaaliya waxaa xigi doono ee, wasiirka gaashaandhigga soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo isaguna madashaasi hadalka jediyey
annagoo ka duulayna eh,
markabkani wuxuu ka mid yahay eh, heshiiskii eh, taariikhiga ahaa ee dowladda turkiga ay la gashay en, eh, dowladda soomaaliyeed taas oo ka dhigan eh, difaaca badda noocyadeedii kala duwan inay ay qeyb eh, uu ka yahay markabkan waxaana soo daba jooga maraakiib kale oo tiro badan waa bilow En, waxaan rajaynaynaa en, maaragta haddii ilaah yidhahdo wixii maanta ka dambeeyo inaan badda soomaaliyeed ee looga baqaynin eh, cadowga noocyadiisa kala duwan ama burcadbadeed ha ahaado ama maxaa la dhihi jiray kuwo qasho ku shubaay ha ahaado ama kuwo badda eh, damacsan ha ahaadaan ama kuwo maaragta eh, kalluumaysi eh, sharci darra ah ka wadaba ha ahaadaano En, waxaan hawsheeda ku jirnaa oo shaqadeeda wadnaa tababarkii ciidamada noocyadooda kala duwan oo loogu talagalay inay eh, baddeena noo ilaaliyaan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee maaragta mariiniska ah sidaa daraaddeed barkabkani wuxuu qayb ka yahay eh, hawshii sideedii februari labada kun labaatan iyo afarta aan ku soo kala saxiixnay eh, wasiirka gaashaandhig iyo dowladda turkiga aan ku soo kala saxiixnay ankara ayna baarlamaankeena qiimaha badan iyo xukuumaddu ay meel mariyeen ayuu ka mid yahay En, sidaa la socoto sideedaba heshiiskan wejihi kala duwan ayuu leeyahay marka hore waxaan ku khasbannahay inaan walaalaheennii aan ka kaashanno amniga badda ciidanka badda soomaaliyeedna haddeer qorshihii lagu dhisaayey oo dekeda loogu samaynayey oo maraakiib loogu samaynayey oo tababarro loogu samaynayey stagekaas ayuu hadd- haddu maraya qayb waa noo dhisan tahay waxbaa noo bilaaban inta hartayna haddii ilaah yidhaahdo dhismahoodii wuu sii socon doonaa laakiin wax maalin iyo laba ku socon doono siduu madaxweynaha sheegay maaha Waa- waan rajaynaynaa insha araxmaan in eh, ciidanka badda soomaaliyeed asagoo xoogaysan oo amnigiisa badda la wareegay uu maaragta dalka soomaaliyeed u arko mar dhow insha araxmaan بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، waxaan soo soo dhoweynayaa walaalaha turkiga ah safiirka iyo saraakiisha sharafta badan ee ciidanka badda ee turkiya ee markabkan soo hogaamiyey ilaa uu ka yimaado dekedda magaalada muqdisho sida wasiirku u sheegay maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay soomaaliya iyo turkiya bishii februari ee sanadkan bilowgiisii in ay mirodhal uu noqday hawshiisiina ay bilaabatay inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badanoo ka mida ay soo socdeen laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badan oo kale oo eh, ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday eh, oo loogu diyaar garoobayay in si buuxda heshiiskaasi u dhaqan galo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn laakiin maanta markabkan inuu yimaadahay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqan galay waxaa kaloo rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto halkan mahadcelin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka turkiya anoo usii marsiinayo madaxweynahooda walaalkeen rajab dayib erdogan oo aan leenahay mudane madaxweyne dadka soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahad celinayaan adiga iyo shacabka reer turkiyaba sida hagar la'aanta ah walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin mar kasta oo dadkan iyo dalkani duruufo adag ay soo wajahaan sidaasna waxaad ku kasbateen ma aha saaxibo waxaad ku kasbateen walaalo muddo taariikhda muddo kooban oo taariikhda dhexe ah xoogaa aad isweydeen laakiin taariikh hore oo fog oo aad iyo aad eh, oo xusid u mudanna aan wada lahayn haddana ilaahay idankiis ay halkaasi ka sii ambaqaadi doonto oo aad adigu u tahay odagii eh, sababay in taariikhdaasi qadiimkeedu hore la soo celiyo walaaltinimadaas hore ee boorku fuulay boorka laga jafo dibna muxuu ahaay aan isugu soo noqon maanta waa maalin kale oo weyn waxaan hambalyaynaynaa shacabka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta dhammaan reer turkiya oo ah maalintii xurriyaddooda maalintii maxaanku idhaha sharaftooda iyo karaamadooda ay la soo noqdeen sida hadda halkana looga sheegay taariikhdan aan ku ogeyn waxaan sidoo kale bogaadinayaa eh, maalinta caruurta adduunka iyo maalinta caruurta turkiya dabcan waana maalinta caruurta soomaaliya haddii aan la yidhaahdo Eh, mudane mustafa kamaal ataturki oo ah aabbihii jamhuuriyadda s- turkiya eh, waxay ahayd fikir uu keenay socdayna oo dhaqan galay waxa uu keenay jamhuuriyadda turkiya uu keenay waana dhaqan gashay waa taa boqolka sane u dabaaldegaysay eh, sanadki- sanadka la soo dhaafay waxaan leeyahay marka walaalaha turkiga eh, dad maanta inta turkida ah ee dalkan joogta caalamku dalkan waa usoo wada gurmaday kaalmo badan iyo wanaag badanna adduunyada waa ka geysatay waanu u mahad celinaynaa dad badan ayaana naftooda ku waayey ayaga oo dalka soomaaliya kaalmaynayo oo qaarado kala duwan iyo ad- waddamo kala duwan ka yimiday dhammaantood ka abaaldhicmayna waa u mahad celinaynaa waxaan rabaa si gaara inaan u xuso walaalihii dhowaan turkiga ahaa ee ayagoo samafal qof soomaaliyeed oo dhibaataysan oo baahan u samafalayo nimankan cadowga ah ee argagixisadu ay dileen waa ka tacsiyeynay waana ka tacsiyeynaynaa waana xusaynaa mar kasta walaalahaasi iyo kuwii ka sii horreeyey oo sidoo kale ku geeriyooday ayagoo dadka soomaaliyeed u samafalaya oo maxaanku idhahdaye garab taagan waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo Eh, ummadda soomaaliyeedna taariikhdeeda waa idinku xusaysaa waana idinkaga abaal haysaa intaa kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan ugu baaqoon u sheego kalsooni badan inay qabaan ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladdooda ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen turkiya iyo ayagoo ku qaba kalsoonidaas walaalaheen turkiya sida ay soomaaliya u garab taagan yihiin oo aan sheeko iyo hadal iyo qoraal aan ahayna ficil ah maanta dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqaynaya samafalka ayaa jooga soomaaliya oo turki ah dhakhaatiirta ugu badan ee dadka soomaaliyeed daaweynaya ayaa jooga ee soomaaliya xarumaha ugu sii casrisan oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeyo ayaa laga furay dhowaan waxaa la furay santar ama xarun lagu lagu qalo wadnaha xarun lagu qalo wadnaha open heart surgery waxa la yidhaha lagu sameeyo ayaa laga furay halkan soomaaliya isbitaalka eh, muxuu aha eh, rajab tayib erdogan waxaa sidoo kale dhowaan ayadana la furi doonaa xarun kale oo ayadana lagu daaweeyo kansarka waa fursado aanay dad badan oo na kaalmaynay aanay noo haayin ama aanayna siinin waa ka mahad celinaynaa dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa arrintaasi arrin maxaan ku idhahdaa siyaasad ama n g o nimo ama looga dan leeyaha maaha annaga soomaali haddaan nahay iyo shacabka turkiya waxaa naga dhexeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn waxaa naga dhexeeya walaalnimo waxaa naga dhexeeya maxaanku idhaahdaye caqiida waxaa naga dhexeeya dhaqan suuban waxaa naga dhexeeya taariikh qadiimi ah oo muddo dheer soo jirtay sidaas daraaddeed annagoo dhammaanba saaxiibada caalamka oo dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo muxuu ah qadarin u hayno haddana waddanka turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore Ee, maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ee, ciidanka ee, badda ee soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale iyo mar kale ummadda soomaaliya uu sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan keligan ku filnaanno aan gaari doonno soo dhoweeyey oo wakhtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale ay nagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey borobagandada dacaayadaha wararka tafsiiraadka ama fasiraadda xun ee laga samaynayo guud ahaan xiriirka soomaaliya iyo turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhowaan ee bishii february sanadkan aan galnay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan waa dad maxaanku idhahdaye noo diidan inaan hore u soconno waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno waa dad diidan inaan soo ceshanno sharafteenii iyo heebateennii iyo karaamadii ummad ahaan aan lahaynay inaan soo ceshanno waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego waxaasoo dhan ma suurtogelayaan dowlad haddaanan helin dowladna waxay leedahay aasaasiyaad la yaqaanay leedahay ciidan ay leedahay dowlad si ay u jirto dastuuray leedahay dowladi siday u jirto qawaaniin hagta ee howlaheeda ayay leedahay dowladi siday u jirto hay-ado ama institutions ayay leedahay dowladi oo xooggan oo dadkeeda u adeega siday u jirto intiba gacantaan ku jirnaa dacaayadaha maxaanku brobagandada oo mashruuca soomaaliya dib ha u soo noolaato la shaksiyadaynaayo la qabiilaynaayo la gobolaynaayo waxaasoo dhamme waa astaan iyo calaamooyin cadowga u shaqaynayo waa astaan iyo calaamooyin dad cabsaday oo meesha in laga dhaqaaqo oo loo baxo iftiinka oo loo baxo iftiinka iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka loo baxo dadka baqaya waaye dad badani soomaalidu waxay ku maahmaahdaa caruurtu habeenkii cabsadaan waayeelkuna maalintii dad badanaa stageka caruurta joogo oo weli markaan colaaddii ka dadkii aan colaadda ka cabsan jirin ee colaadda u bareeray ee dagaalka ku soo hayey ee khilaafka ka soo shaqaynayey ee xabadaha dadka soomaaliyeed ku ridayay maanta waxay col la yihiin nabadda nabadda horumarka dowladnimada soo hanashada mo- mo- meelihii maqaamkii aan ku lahayn caalamka ee dib aan usoo qaa- u soo haranayno nabadda aan maalin walba kusii dhaqaaqayna hore aan ugu sii socono intaasay ka baqayaan waa kuwii shalay colaadda aan ka baqi jirin colaadda ku dhiira jiray dadka soomaaliyeed horay u soo colaadiyey xabada ku soo riday dagaal u soo sameeyey la yaqaano maanta waxay ka baqayaan nabadda waxaan leenaha dadka soomaaliyeed tashwiishka iyo dacaayadaha maxaa wax ku idhahdaye ka dhagoolka ahaada dalkani waa dhaqaaqay waa socdaa dhinaca nabadda dhinaca dowladnimada dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca caalamka doorkii aan ku lahayn oo la yaqiinay meesha u ahay inaan dib u soo ceshanaan ku soconnaa cid kasta oo aan kaasho karnana waa kaashanaynaa cid kasta oo safarkaas dheer aan ku jirno inay nala marto nagu kaalmayso nagu garab istaagto diyaar u ah waa kaashanaynaa cidday doonto aate laakiin waxaanan kaashanayn oo aanan dhegna jaraq u siinayn cidda doonaysa meesha aan meesha aan taaganahay inaan taagnaano oon ku sii nagaano oo aanan hore u soconin qofkas niyadda ka jecel midka kelmaddiisu ay tafsiirkaas yeelan karto midka maxaanku idhahdaa cadow kalkaalka ee cadowgeena ee muxuu ahay kaalmaynayo midka maxaanku idhahda xorriyaddeenni iyo dowladnimadeenni iyo karaamadeenni iyo sharafkeenni cadowga wax u dhimaya kaalmaynaya ee maxaanku idhahda codka u noqonaya midka argagixisada iyo maxaanku idhahda kuwa dadkeena waxayna dib u noqon waa waxa aan ka soo horjeedno waa waxa aan rabno dadka soomaaliyeed inay ka ka digtoonaadaan hadallada dadka qaarkii ay ku hadlaan micneeya micnaha dhabta ay leeyihiin u yeela cabsidane waa waxa meesha lagu hayee aan ka gudubno dalkan lama dhici karo lama boobi karo qof iskama qabsan karo dictator ma soo noqon karo muxuu ahaaye wax qof asiga inta meesha iska yimaado iska joogayo ummadda soomaaliyeed aanay keensan horaan u ballan qaadnay ballanqaadki waa ku taagannahay dadka soomaaliyeed inaanu xukumin qof ay ayagu ay u dhibteen talada mooyaane qof kale inaanu xukumin meesha ugu hooseyso oo heer degma hadday tahay ilaa meesha ugu sarreyso oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda ee xafiiskayga ah qofna inaanu fadhiisanin dadka soomaaliyeed noo fadhiisa aanay dhihin waa iska joogayaa waa iska maxaan ku iraa magacaysanayaa wakhtigaan dib u jiidayaa qalalaasaan abuurayaa si aan cudurdaar uga helo in maxaan ku irahdaa wakhtiga uu sii dheeraad iyo waxaa la wax lamid ah kuwa mas-uuliyiinta ee maanta jooga allah ka shaafiyaan leenahay muxuu ahay kuwa soo socdane haka haka maantoolaan dabcan waxaan la tacaalaynaa waa adduunyo duruufuhu intaan degdegno ku fimayn intaan degdegno ku fimayn waxaan la tacaalaynaa duruufaha waayaha iyo am- amrul waaqaca jira xaqiiqada dhulka ka jirtaan la macaamilayna siyaasadda waa tii lagu macneeyey waa fanul mumkin waxaa la yidhi the art of possibilities waxa suurtagalka ah laga shaqeeyaa maanta ee wanaag ku jiro waxaan suurtagal wax qurxoon qurxoon laakiin maanta aan suurtagal ahayn wanaagna aanu ku jirin suurtagal mahmaahdii waxaan kusoo gabagabaynaya warkayga Eh, mahmaahdii ama xikmaddii soomaalida ay ahayd maxaa san yani maxaa qurxoon waay maxaa san maxaa suuraabaa ka roon waxa suuraaba aan samayno waxa san ayagaa imaan doona waana gaaraynaa aad iyo aad ayaa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weynee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeriyana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku شراب qaado الحب يعرف بالمذاق kaalay horta mobel internetka ma kaa dhammaada miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonta u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo idahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska igu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba
somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaamee uga shuba ii dahab adigoo garaacaya code nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit masterka haddaad aasiya joogtay eeshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fari ah dalmar ilid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deman master card oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master card waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td dscure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmuloo cudurrada daweyso caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saax heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahinta si dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
toddobaadkan iyo sahanka nolosha cawil ka maamusi doono oo ku fiirsan maayo saaxiibkii oo darooga isticmaalaya ama hooyadii baa dhimatay oo aad booskeeda buuxisay nin yahow nolosheeda faraha la soo gelin intaan aayar uun iska fadhiisto ku daawan maayo oo adigoo mustaqbalkaaga ku ciyaaraya oo darooga cunay dadkiina ayaan kuu soo sheegayaa balcar waxaad samee waad arki doontaa waan ku garaaci doonaa oo laag ayaan kugu geyn doonaa waqooyigii iyo meeshaad ka timid
dhibo waxaa cadaadis badan uu ka saaran yahay shaqada maxay samayn doontaa waxa aan u malaynayey inaad rabtid inaad ogaatid in qaar kalluumaysatada ka mid ah ay ku fikirayaan inay ku biinaan burcadbadeedda kuwo kalena ay rabaan inay xafiiskaaga kugu yimaadiin oo weliba ay kugu mudaaharaadaan wah waan kuu sheegay oo waxaan ku idhi waxaad ku tidhaahdaa dulqaata waxaan ku dadaalaynaa sidii aan ku xallin lahayn arrintan kalluumaysiga sharcidarrada ah wax sahlan ma ahan in nin gaajaysan aad ku tidhaahdid dulqaado waad og tahay oo burcadbadeednimadii hoos ayay u dhacday markii ay rag badan ay ku biireen kalluumaysiga hadda nolol maalmoodkoodii ayaa halis ku jira ceebla waxay gebi ahaanba ka soo hor jeedaa in daahir uu guursado hibo maxay samayn doontaa waryaa nooceeda oo kale ma guursanaysid naagtaas ciidanka ilaalada xeebaha uma qalanto inay wiilkayga xaaskiisa noqoto may garatay maxaad sidaas u leedahay hooyo waryaa daahir si fiican ii dhegayso waryaa aniga gabadhaas guurkeeda dhimasho ayaan ka xigaa
kuwaas iyo kuwo kale oo xiise leh kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimci kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doontay raadiyaha dalsan nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah ma u malaynaysaa in haddii shur'ako ay noqdaan ciidanka ilaalada xeebaha iyo hay-ad caalami ah ay ka caawin doonto xoojinta sara uqaadidda tayada ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliyeed xasuusnow inaad ku soo dirto nambarka saddex shan afar waynana farxadgeli doontaa inaannu fikirkaaga aan ogaanno nagala soco barteenna facebook oo ciwaankeen inuu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu dareynaa meel walba waa joogtaan dhegaystayaal raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka wareega wararkana waad dhegaysanaysaan markan haddii aanu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo maanta ka qayb galay kulan oo ay heshiis ay ku gaarayeen shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ayaa sidoo kale aan idhaahday raalli ahaada waa shirkadaha korontada ee dalka ayaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa uu kala hadlay shirkadaha korontada in goobaha waxbarashada aan idhaahda goobaha tacliinta maadiga iyo ama goobaha markaasi cibaadada sida masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ay adeeg koronto lacag la-aan ay siiyaan ra-isul wasaaraha soomaaliya waxaa ka horeyn doona wasiirka tamarta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa xigi doona
annagoo ka duulayna qorshaha xukuumadda danqaran in dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hadda maanta aan joogno oo magaalada muqdisho magaala madaxda ku nool in ay helaan koronto la isku hadlayn karo lana awoodi karo arinta isku hadlayntu waxay keenaysaa in la helo koronto awood badan oo shirkadaha adduunka investmentiga aan ka rabno oo runtii hadafka iyo muhiimadda ugu weyn ee mudan ra-iisul wasaare aad inta aad xukuumadda ajandaha iyo barnaamijka aad u dejisay uu yahay si dhalinta soomaaliyeed ay shaqo u helaan in waddankan la keeno investment ama ama maalgashi dabadeed si maalgashi dabadeed u yimaado haddii maanta sida ay tahay xaaladdu ay taagan tahay maalgashiga dibadda ka imaanaya kulama tartami karo waddamada aan deriska la nahay waa maqlaysay hadda presentationkii layna siiyey waddamada deriska aan la nahay oo qaarkood ay ah, lix toddoba senti ay ku iibiyaan halka innaga muqdisho oo ugu raqiisan oo ugu jaban averagekeedu uu yahay forty cents waa jiraan meelo thirty cents eh, laga siiyo laakiin average muqdisho oo forty cents ah waddanka intiisa kalena uu hal dollar gaadhayo inaan lagula tartami karin waa og tahay oo dee qofka aad ama aad ra-iisul wasaare la fadhiisato oo kambaniyaasha waaweyn ee adduunka markaad tidhaahdo investment waddanka hana loo kusanayo maalgashi wuxuu kaaga bilaabayaa amniga see yahay eh, baawarka iyo iyo iyo electricitiga la haystaana qiimihiisu waa intee haddii kenyana ay qiimaheedu jaban yahay dhowr iyo toban senti yahay etoobiya oo inagu dhoweyna uu uu toddoba senti yahay marka ma geli karo arrintaas annagoo ka wada duulayna eh, shirkadaha runtii aad bay usoo dhoweeyeen arrintaana waa nooga xoogaalsan yihiin waxaan aad ugu ammaanayaa saddexa shirkadooda maanta inoo fadhiya oo dadaal aad u badan ka soo galay oo wakti adag kusoo shaqeeyey maanta waktigu waa fiican yahay Een, in ay maanta iyaguna fahmeen haddaan iyagana la kabin oo aan loo helin dhaqaalaha ay hayaan dhaqaale ka xoog badan in aanay suuroobeyn in la helo koronto la isku halayn karo qiimaheeduna jaban yahay waa ognahay shacabka soomaaliyeed ee danyarta ah een, in ay u baahan yihiin wax ay ilmahooda wax ku baraan oo koronto ah Ee, isbeddelka cimilada waddanka ku yimidna oo kulaylka hadda muqdisho maanta lala joogi laayahayna haddaan la helin een, koronto jaban dadku dhib bay ku noqonaysaa mudan ra-iisul wasaare marka dadaallada soo socday muddo dheer baa maanta waxay qaybtoodii ugu muhiimsanayd een, aan kugu yeedhnay inaad nala ogaato een, saddexdan shirkadood oo ku heshiiyey inay midoobaan heshiiskoodii midowga waxaa nagaga xidhan investment badan oo sida barestiishka laynoo ku sheegay oo ah, bangiga adduunku uu ku ah, kabayo si loo helo korontadaas aan rabno oo muqdisho iyo magaalo madaxyada kale ee dowlad goboleedyada iyo magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya dhammaantood looga helo maantana aan tii muqdisho u fadhino in dhaqaalo badan een, ay ku xidhan tahay si loo yareeyo meelaha laga imanaya waxa weeyaan si loo yareeyo een, een, waxyaabaha lumaya oo shirkaduhu markay sinac ordayaan waad maqlaysay lix boqol iyo todobaatan iyo shan kilomitir baa xarkaha magaalada ku wareegsan yihiin inta loo baahan yahayna waa in inta haafkeed ama ama ku dhow Een, si loo yareeyo arrimahaas baa waxaa imaanaysa in qiimaha lana xoojiyo qiimahana hoos loo dhigo marka eh, een, markii ay wada hadleen si gaarana usoo wada hadleen wasaaradduna ay muddo soo waday labadii maalmood oo u dambeeyena kulan eh, kulamo badan aan wada gallay si aan u xaqiijinno maanta in la saxeexo een, een, is-ogolaanshaha in ay muddo saddex bilood ah kaga soo shaqeeyaan shirkaduhu inay isu tagaan oo ay meerjgaroobaan oo ay isu tagaan Een, haddii ilaahay idmo arrintaas niyad wanaag fiican baa ka muuqda waa diyaarsan yihiin saddexda shirkadood odayaashoodii waa fadhiyaan haddii ay marka een, uu dhaco isu taggaas ay shirkaduhu midoobayaan een, dhaqaalahan hadda diyaarka ah oo bangiga adduunku ay noogu yarooheenna waa la soo daynayaayoo sidii iyagu ay ay ay u rabaan bay u dhacaysaa intaa labalaabkeedna oo markii hore nalaka weefgareeyo nalaka joojiyey markii eh, dowladda soomaaliya een, arrimo yaryari dhaceen aawadood oo qeybtood waddamo kale loo raray inna loo soo celiyaa la ballan qaaday Eh, lacag ka badan laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo electricity sectorka hadda world bank oo ay u diyaarsan yihiin baa jirta qayb waa waa dhaqaaqday qaybta kale oo ugu xooga badan oo magaalada muqdishona waxay sugaysaa shaqadeedu in la bilaabo warqadan la saxeexo dabadeedna muddadaa saddexda bilood ah lagu soo gebagabeeyey saddexii shirkadood inay isu yimaadeen Eh, aad baan uga mahad celinayaa runtii eh, saddexda shirkadood oo dadaal badan soo galay Eh, waa og tahay een, een, ganacsatadu eh, dee waana kala ganacsadaan waana isu tagaan adduunka kambaniyo waaweyn oo trillion dollars haysta baa baa meerjigaroobo isu taga waqti bay u baahan yihiin inay isu yimaadaan waqtigiina waa siinay Een, insha allahu tacaala eh, waxyaabo oo runtii ay aad iyagu uga soo wada shaqeeyeen oo isku soo afkarteen waa jiraan hadda ka hor m o u bay saxeexeen m o u daas oo is- isfahankan ka horreysay mudane ra-iisul wasaare Een, maanta maalin muhiimay u tahay een, korontada iyo dhammaan dadka muqdisho joogaba inay bilaabantay waddadii ay ku heli lahaayeen koronto lagu kalsoonaan karo qiimaheeduna hoos hoos jiro waxaan rajaynaynaa maalinta dambe oo sida ay odayaashu sheegeen ay isu tegayaan saddexda shirkadoodna inaan nagala soo qayb gashin waxaan runtii een, ammaan iyo bogaadin dheeraada u jeedinayaa dhallinyarada shuruucan ka shaqaysa wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud oo in muddo ah hawshaan aada u soo karkarinaya oo ugala soo shaqaynayay kusoo dhowo mudane ra-iisul wasaare
shirkadaha isku noqdaan idinku ha isku noqdaan ani waxaan rabaa masaajidda bilaash in lagu siiyo koronto in loo xiro waa inay ku jiraan Ah, waa inay masaajid ku jiraan isbitaal iyo dugsi iyo masaajid dugsiyada qur-aanka waa inay ku jiraan waxaad u baahan tihiin dowladda saan hadda oo kale ayaad uga baahan tihiin inay isukiin keento inay shuruucda dejiso inay ay eh, aabba camal u shaqayso inay investment idiin soo raadiso inay idin ilaaliso idin protect garay- protect garayso ayaa ayaa dowladda waajibkeedu u yahay idinkana eh, waxaa weeye fursadaha aad ka faa'iidaysaan investment aad samaysaan dadkii ay shaqo helaan eh, ujeedku ayadana oo kaalintiinana waa intaas runtii waan hambalyaynayaa eh, maxaan ku dhahaa em, eh, heshiiskan iyo saxiixan waxaan u mahadcelinayaa eh, wasaaradda waxaan u mahadcelinayaa shirkadaha eh, waa nooc eh, step yani wanaagsan oo la- oo- oo la- oo la qaaday iyo stage fiican aan soo gaarnay in inta lasoo negotiate gareeyo soomaali wada fadhiisato ish- balaayiin lacaga isku darsato oo hadda waan isku waan isku daraynaa aad iyo aad bay u fiican tahay runtii way qurxin doontaa xarkahan faraha badan aad sheegaysana faafooshaxan ee meel walba yaallay inaga yarayn doontaa Eh, waxaan ognahay hadda un maydaan soo bilaabin bangiyadaa soo bilaabay telecommunicationkaa soo bilaabay isku tagga waa soo socday waa waa waa waa- waa la wadaa marka dambe eh, innaga hadde eh, waxayna waa ogtihiinoo waaba iska yarnahay waqti dhow waxaa laga yaabaa kulligii in hal shirkad in la wada noqdaba wax oo dhanba soomaalida Eh, maxaa jira eh, lacagtan haysano iyo investmentkan haysano inaga aan samayn karno ayaaba eh, projects yar yar yar qaban kara keliya waxaan haysanaaba aad isooga yar aad buu isooga yaryahay marka waddanka hana waa loo soo socdaa innagoo amni baan ka shaqaynaynay intaan ka shaqaynaynay saan sheegay eh, karaamatul insaan ma gaarayno meeshaan rabna ma gaarayno had intay dadkeenu shaqala yihiin ma gaarayno meeshaan rabna intay dadkeenu aysan amni haysan ma gaarayno in dadkeenu cibaadaysan karin masaajidka rabaan kusoo tukan jirin xor ahayn dadka aysan xor ahayn marka kulligeen aan isu kaashanno karaamat linsaan hadafkaas ilaahay uu sheegay oo ilaahay baa sameeyeyba isagaa sameeye saan ku xaqiijin lahay ayaa ayaa ayaa ayaa loo baahan yahay innaga oo isla wada soconno baan xaqiijin karnaaye qof qof kuma xaqiijin karo cid kasta oo karaama dilaysa insaankana inaan dhinac uga soo wada jeesnaan loo baahan yahay shaqa la'aanta ka shaqaynaya ka- ka tuugaya xadaya ee masuq maasuq sameynaya karaamal amur ka shaqaynaya ka dilaya ee nabad la'aanta ka shaqaynaya karaamat la'aamur ka karaamat la'aamur ka shaqaynaya ka isku diraya ee dhexda dadka isku dhexgelinaya karaamat la'aamur ka shaqaynaya waxaasoo dhani waxaa waaye waxay kasoo horjeedaan aayadaas qur-aanka ay kasoo horjeedaan iyo principleska xambaarsan tahay ee ay maxaan ku dhahay ilaahay uu sheegay ayay kasoo ayay ayay kasoo horjeedaan yaa marka hal dhinac ka wada noqono ayaan u baahannahay Eh, markii la yidhaahdo eh, soomaaliya aan dhahno fursaddaasaa ka bannaan hadda waxaa samaysato waa sidaas xoolihii kalluunkii virgin waay wax walba energigii adduunkii wax oo dhan waa kuwan meesha marka ugu horeysa laba shay bay ka fakareen cid kasta ayaba laba shay bay isku diinaysaa saddex shay iska dheh number one horta amniga saga number three waxay isweydiinayaan energy waa sidee Ah, waa qiimihiisu tayo ama tayada laga hadlay iyo yani maxaan ku dhahaa qiimaha priceka see yahay iyo number three shaqaalaha shaqaalihii tis- marka haddii wadankaaga uusan wadankaaga uusan aamin ahayn ilan waxaa loo combeer garaynayaa our neighbors marka haddii masalan eh, uusan dalkaagii uusan amniga marka la yidhaahdo uu ugu liito haddii marka la yidhaahdo karamada ka- korontadii qii- tayada ama energygii tayadeedii iyo maxaan ku dhahaa qiimaheediiba haddii aan ugu liidano anugu- anugu- maxaan ku dhahaa, haddii shaqaalaha markaan la yidhaahdo annaga tayo ahaan iyo tira ahaanba aan noqono jees yaroo qoys yaroo meel degan oo aan dee waxbaba deedna aan dee waxbaba qaban karin haddaan noqono intaaba kuwa lah hadda deriskeenna intaba hadday nagaga ficdaan maxaa laynaga soo doonaa cidina oo iman mayso Eh, waxaanan difaacayna ee koostiga ugu dheer baan leenahay xoolaha ugu badan baan leenahay webiyaashii baan haysanaa waxaasaan haysanaana innagu waxba ka soo saaran weyne waan dul fadhinaa weligeen saan baan u dul fadhinaa dadkeenana baahi baa dilaysa marka m- eh, waxaynu u baahannahay marka reer waqooyigu dhalay dha- dhahanay dhako dhako dhakaan u baahanay sini Ah, dhakadii baynu u baahanay sini marka dhakadaan u baahannahayna tanay ka bilaabata hadda maanta waa middan waxaan heshiis ahayn aan isu imaan ahayn aan wada tashanna ahayn aan wax isku darsanna ahayn oo aan insaanka ku karaamayn karna ma jirto marka aniga mar kale runtii waan hambalyeynayaa Eh, waanan waxaan rajaynayaa inaad broseskaas dedejisaan marka eh, inaan marka dedejinno oo ay eh, isbitaaladeenna aan geyno aan gelino maxaan ku dhahaa koronto aan geyno oo iskuulladeenna aan koronto gelino oo ardaydeena masaakiin tahay ee kulaylka saacadan hadda markaad eh, fasalada aad garanaysaan aad tagto waxaa weeye jirku diirmaayo kulaylka inay marwaxado loo geliyo la helo oo iyo iyo iyo esiyo kanoo kale ah la geliyo inuu sida ardayda kale ee qayrkiisa ee adduunka jooga inuu eh, maxaan ku dhahaa ganacskiisa ha ku raaxaysan karo oo fadhin karo maaragta Eh, inuu- masaajiddeena waa lagu gubtay waa aragtay services dadkan loo qabanayo waxaa ugu wanaagsan masaajidda korontada markaad qaybinaysaan markaad wax samaynaysaan si- marka l- oo bulshadan laga fakaraya karaamadeeda cibaadadeeda ugu horeysa ilaahay ayadan la isbara waay number one marka masaajidka kowka ah haddaad iskuul gelisay oo isbitaal gelisay waay masaajidka aad u gelin laadahay waa in masaajidka la geliyaa runtii waxaan ku ammaanayaa korontada anagoo dee anu raxmar baan ahay waa soo garanaya wixii aan soo mari jiraan garanaya waxaan soo jira laakiin weligood dadka soomaaliyeed ee providerska ee mashiinka yarkaa meesha intay ka shitaan korontada gaarsiin masaajidda way u roonaan jireen meelaha ay u royeen masaajidda iyo inay iskaba dhaafaan waxba laga qaadin iyo in loo roonaaday masaajidda way u fiicnaan jireen marka shirkadaha isku noqdaan idinku ha isku noqdaan aniga waxaan rabaa masaajidda bilaash in lagu siiyo koronto in loo xiro waa inay ku jiraan waa inay masaajid ku jiraan isbitaal iyo dugsi iyo masaajid dugsiyada qur-aanka waa inay ku jiraan dugsiyada qur-aanka waa inay ku jiraan masaajiddu waa inay ku jirto laakiin iskuulkaan fiirinayaa jaamacaddaan fiirinayaa waan ka boodayaa masaajidka dugsi qur-aanka waan ka soo boodayaa waa that time is over wax soconaya maaha marka waxaan rabnaa in inaan inaan inaan bul- bulshada walaqad karamnaa bani aadamaan ka sheekeynaynaa nimayahow dib ha la isugu laabto oo waxaa weeye aan aan dhaqanadii hore wax badan aan ka bedelno Eh, wasiir aad baad u mahadsan tihiin shirkadaha aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waan waan idin mahad celinayaa mar kale hambalya aan idin leeyahay
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simikarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal yaa ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobel internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonta u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay xaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan aan intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo